فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda leh ogolaadana waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa qaraxala ka dhacay guri ku yaalla degmada janna leh oo uu ku sugan yahay mas-uul ka tirsan maamulka degmadaas ee dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka oo galabta qof shacaba ku dilay inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooy beelo walaalo ah oo diya ku kala qaatay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka qabaa'il ku dhaqan dhulka ou shisheeyu haysto oo qudwo ka dhigtay beelaha walaalahood ah ee ku nool walaayaadka islaamiga iyagoo qaarkood beledweyne uga dhawaaqay ku dhaqanka shareecada islaamka sheekh fu'aad maxamed qalaf oo dadka muslimiinta ku booriyey inay ka faa'iidaystaan tobanka maalmood ee ugu horraysa bisha dulxaja daanyeero shan qof ku dilay waddanka hindiya madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo uu maanta shir uga furmay magaalada dhuusamareeb indheergarad qaymayn ku sameeyey natiijada ka soo bixi karta shirkaas abwaan gabay ku halgaaday madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ummaddana u sheegay in dalku gumaysi ku jiro hooyo gabar ay dhashay la muddo labaatan sano ka badan oo ka hadlaysa saamaynta ay ku yeelatay waayadda gabadheeda mar kale waxaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownay ciidamada dowladda federaalk ayaa qof shacaba galabta casirliiqii ku dilay inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooy wuxuu ahaa wiil dhallinyaro ah iyadoo eheladiisu ay warbaahinta maxalliga u sheegeen in dilka wiilkooda ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalk ayaa si joogto ah u dila dadka rayidka ah iyadoo qofkii ay dilaanna aanu xuquuq lahayn dhanka kale waxaa faahfaahin laga helayaa weerar bambaano oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen guriga guddoomiye ku-xogeenka degmada jannaale waxaana wararkii ugu dambeeyey ay xaqiijinayaan dhimashada saddex ka mida ilaaladiisa iyo isagoo caawa isaga barakacay gurigii xala lagu weeraray beelaha kale ah maxamed suweyr iyo geeladle ayaa diya ku kala qaatay munaasabad ka dhacday degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka beesha maxamed subayr oo lagu lahay diyada hal nin ayaa bixisay lacag u dhiganta boqol neef oo geel ah waxaana munaasabadda ugu horreyn ka hadlay suldaanka beesha maxamed suweyr bismi llah raxim alxamdulilah rab alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowm iddiin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu anigoo ah suldaan cabdiqani cabdullaahi maxamed suldaanka beesha maxamed subeer waxaan runtii mahad ballaaran u celinaynaa marti sharafta ku soo xadirtay xafladan ama munaasabadan lagu kala qaanayo diyada aan ku kala qaanayno annaga iyo walaalaha annaga reer geledle waan u mahadnaqaynaa wilaayada saakow oo maaragtay xafladda noo qabatay oo maaragtay kulankan goobjoog ku ah anigoo ah marka suldaan cabdiqani waxaan ku wareejinayaa walaalkay suldaan ibraahim jilaay oo ah suldaanka beesha geledle ee jubbooyinka magtii wiil beesha gaadla ka tirsanaa oo wiil beesha maxamed suyaare uu shaydaan ku sababay shareecada islaamku ay ku xukuntay boqol geela boqolka geela waxaa lagu qiimeeyey hal shiba afar boqol labaatan iyo shan dolar lacagta waxay isku noqonaysaa labaatan iyo afar afartan iyo laba kun iyo shan boqol ayaa lacagtaas isku noqonaysaa lacagtan laba fays ayaa u kala dhiibnay fayskii koowaad waxaan dhiibnay sagaal iyo toban kun iyo shan boqol haddana waxaan dhiibnay saddex iyo labaatan kun tuutalka guud wuxuu noqonayaa afartan iyo laba kun iyo shan boqol ilahay baan uga mahadnaqaynaa uma walaalaha anaga reer geleda waan u mahadnaqaynaa xaq baynugu yeesheen dhiig oo waxaa laisku hesha waxa ugu qaalisana runtii sidii wanaagsanayd ay noola macaamileen ay noola macaamileen ay noogu dulqaateen ay noogu sabreen maartay waan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay si guudna walaalaha muslimiinta ah muslimiintu xaqdarra yayna isku dilin hadday maartay aan dili rabno gaaladii oo dhulkeeni joogto oo magaalooyinkeeni joogto oo diinteenni iyo dadkeenni iyo dalkeenniba inagu haysatee kuwaasaynu janno ku gelaynaa allah subxana watacaala wuxuu yidhi hayga dilina addoonkayga muslimka ah naar baad ku gelaysaane gaalkii oo dila le janno aan ku gelayna halka inoo jooga muslimkii marka inaan dilo walaalkeena taasi waa arrin khasaare iyo halis ah marka waxaan leenahay ee dee walaalahana reer galeednana dilku shaydaan baa ka taliyey laba wiil baa maarata bay arrintu ahayd walaalnimadii iyo maaragtay darisnimadii iyo islaamnimadii waa halkeedii iyo kasii wanaagsan jazaakum allah khayr dhammaan dadka xafladda kasoo qayb galay ilahay ajir badan ha siiyo dhiig waa waxa ugu qaalisan ee dadka muslimiinta dhexdooda ay kala qaataan asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu sidoo kale xafladda waxaa ka hadlay ugaaska beesha gelile ugaaska hadlaysana waxaa ka mid ahaa bismi allah alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah amaa bacd maqta reer maxamed sawiir magashal qaadanay ma in sheegaanaya ilaahay mahadaasle sida in dadaaliin oyo macnaha inisaqal qaameen ee suldaanka beesh maxamed sawiir suldaan cabdiqani eed eed ninka dadaali juhdi badanaaka biyi marka alxamdulilah isuun maylana jasaakum allah kheer dadka wahuuda intaa ku qibgalay xafladan ku tiragalayaan xaflada koyti yaana mahadnaqnaan ilaahay mahadaasasiyaan anta kalamay waahan ee kuley waqti may jartay lanla dilay ilaa ka sira adlaanka link hooseedaan markii la hoqaada dalanka inay dhaleed binu aadana saabsuli waa dhacdooyin ka dhiya kuma taasi laakiin silamalan intii na sokoyti saayta saayta malasan alxamdulilah kakina ma ilaahay na deersiyey inay boolkaale lasoo xukumo sharci la kashal qaadado ee boolkaasoo hadda geekreer maxaa siiruna sharcada ninka xukumti boqol neefgeela afar boqol labaatan iyo shan dollar loo xukumi waay oo loo qiimeey wajasaakum allah kheer intii meelahaas wuu qaadani maqti waa lama fees iyo hayti koomay haytay toban sagaal kun shan boqol dollar waa feeska koowaad bay ahayd feeska koowaad waa hayti ee feeska lamaad labaatan iyo saddex kun oo dollar bay ahayd wajasaakum allah kheer markii la iska daro waa afartan iyo laba kun iyo shan boqol oo dollar waay yaanuuna wareejiyey wajasaakum allah khayr usuyoona dadaaleen walaayadana heer gobol heer degma ilaahay ama hadadla yeera isku le iyada aan dadaali walaagaan qobna intaasaa bulshada in sheegaana ilaahay maystuwaana inay wanaag badan sheeno emaylanaah bulshada ama muslimiinta lanka muslimka dilsha ilahay ma banaayna si diintinan sheegdi hal ku dheeraaday ilaa may waa lanka muslimka inay la dilo ilahay ma banaayna wadanka waa la dilo surun gaali roogda ilaahay inaan banay inaynu dilno laakiin islam muslim inaynu dilno ilaahay noo mamnuuci marka maylanaaha wala ilaahay dilshayna fali dilnayn wala ilaahay noo rabinu ku hernayn marka intaasaa sheegaana marka dadkii walaalkahay ehelkahay ama makti una kalahani makti kaamilanaysiyan lamadaas feesa in shal qaadani wajasaakum allah kheer asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta isna hadal ka soo jeediyey ninka magta lagu wareejiyey adoo magacaa ku bilaabaya bismillaah anoo magagay iyo cabdi xasan isaaq ee walaalkey mayl araay maxmed nuur xasan isaaq laraay gacanku xaq daron dili mayl ii wareejiyey migdhon boqol neef geele migtaasey mayl araay lama fiisa liinkishal wareeji fiiska koowaad may qaaday tumun iyo sagaal kun oo dollar shan boqol fiiskii lamaad may qaaday labaatan iyo saddex kun haddii liiska dara may nagadaase afartun iyo lama kun iyo shan boqol tutaalshe alaa neefna mayka qiimaysanay migta mayla raay ana liii wareeji neefkii geele afar boqol labaatan iyo shan dollar ilaahay mahad iskule boqol neef geel ee hayti walaalkay gacanku xaq dorangaa dili insha allaahu waa mayla raay ilaahay mahaddaas iskule inkastoo isuga dhemidi gacanku xaq dorana dili xuquuqdii mayla raay iyo ilaahay in xukumi oo shareecada islaamka liinku xukumi wal ii wareejiyey wal isii may baanka mahadnagey ilaahay subxaanahu watacaalaa nawaafaji ini mayla raa shareecadiis walna ninka xukumo waana mayla raayo xukunkaadna si wanaagsan haddana mayla raa in shal qaadano may baa mahad iskulahaa akhyaartii ama odayaashii nuqubadii mayla raayo iyo heerarkaas ama nidaamkaas mayla raayeedan tolku wal ha kugu qaadi dhinac kastaba mayla raa ingmahad nagaan khaasatan odaygii reer maxmed subeer suldaan cabdiqani eed iyo eedaa mayla raa barnaamijkan anka dadaali ee aan kama hadnagaan inkastio mayla raay bulshadu iswal ha ku qaadaay ama muslimiintu iswal ha ku qaadaay qaarshe ka hoos nooliyin mayla raay gaala saas daraadie waqto yaa mayla raay yaa qaadati inkastio muqaladahayti ee unun insha allahu tacaala ka sabarni migtaasay ini mayla raay walaalkii si wanaagsan unku sugno marka walaalkii mayla raay ee odaygahay oo isuun beeshin reer geelada ugaas jilay isuuna mayla raay barnaamijkaas eed iyada dulqaadanka bi waana mayla raay isuun in badan ka sabari isuunanka mahadnaqaan saas daraadee muslimiinta dhammaantiye ya mahadaas isku le ilaahayki subxaanahu watacaala na deersii kitaabkii ilaahay inuu xukun tagno waan xukunkii mayna rahay shareecada islaamkana haddana warkashal qaadano waana nafaa- nuwaafaji ini xuquuqdii mayla rahay iyo shalgalnin shalsiyo falilaahi alxamdu si wanaagsan waan la wareegni waana mayla rahay iyo walaalidii xaqaas noo galeen ama mayla rahay shaydaan ni sababi ini mayla rahay ni dilaan iyo saasaa ka cafiini falilaahi alxamdu walmaniis haysano wali xuquuqe mayla rahay kaweeldhiniina nasiyan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale ogaasyada qaarkood oo goobta lagu casuumay ayaa iyagana hadal ka soo jeediyey ogaaska isagoo magaciisa ku bilaabayo بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعي هو عبد الله سهل محمد الكعسة إن آد بان إلهي وما هذا النغينا إلهي بان إن بدن وما هذا النغينا سقى ما هذا إسكالي إلهي قلنا وافجي ونسوج سوجي شريعة الإسلام كأيضو حكومة سوديق فلين السنة فلين تنا إلهي هاي الله سبحان آد يا آد وما هذا النغينا waxaan xafladatan aad iyo aad weliba ugu bogaadinaynaa labada beelood oo magta ku qaal qaadanahayo walaalaha ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa u hogaansamay labadaasaan aada ugu mahadayna beesha maxamed subeer iyo beesha galile aad iyo aad baan ugu mahadinayna samarka ay isku samreen intii yaradoo magta la kala sugayey iyo sida caalaalfiyoobida leh u kala qaateen xafladda ay dhigeen oo sharafta leh oo ay magtaas goobjoog aan ka nahay walaayada sharafta leh oo jubbooyinka oo iyaduna abaabushay baan aada ugu mahadnaqaynaa hadduusan jirin awoodda fulinta islaamku mag fudu- fudu- fudayd laguma kala qaateen waxaa fududeeya ilaahay fadligiisa iyo mahaddiisa awoodda mujaahidiinta iyo dhiigga ku daatay ayaa fududeeyey inuu dhiiggu beel walbaba ay keento shareecada iyo maxkamadda iyo sh- meel madalah allaan u mahadinaynaa in badan boqol halaad oo aan la warwareegino muddo kooban lagu kala qaadanahayo iyadoo dadku ka gabanahayo shareecada islaamka fulinteeda uu raacayo dadkuna uu hogaansan yahay allaan ugu mahadinaynaa arrintaas xafladan sharafta leh na ilaahay baan ugu mahadinaynaa oo amnigeeda iyo eh, deganaashaheeda wadata ilaahay mujaahidiinta dhiigooda noo makaniyey inaan ku helno guul aad bay u mahadsan yihiin walaalihii meeshaan xafladan dhigay waana soo dhoweynaynaa soomaalidana waxaan kula dardaarmaynaa sida labada beelood yeesheen xaqa laysku leeyahay inay usoo dhoweeyaan wabilahi towfiiq waxay ahayd munaasabad ay diya ku kala qaateen beelaha geeladle iyo maxamed subayr waxaana inooga qayb galay waryaheena maxamed muudey haddaba beelahan iyo sida ay ugu kala baxeen maxkamadaha walaayaadka islaamiga ah ayaa waxay dhiirigelisay qabaa'ilka ku nool dhulka uu shisheeyuu haysto waxaana kulan ka dhacay magaalada beledweyne ay laba beelood ku heshiiyeen inay hadda wixii ka dambeeya ay magtooda waafajin doonaan shareecada islaamka waana beelaha gaaljecel iyo jajeele qaybahooda degan magaalada beledweyne iyo galbeedkeeda odayaasha ka hadlay waxay kala yihiin nabadoon habar waay yuusuf nabadoon aadan cusmaan iyo suldaan aadan cusmaan qalabqalab gooshan waxay ku saabsan tahay ayaan rabaa wax yar inaan ka yidhahdo gooshan waxay ku saabsan tahay laba beelood oo walaalo ah ee dhankan macnaha galbeedka ee gobolka hiiraan degmadiisa beledweyne degan la yidhaahdo sijeele iyo gaaljecel saaad u og tihiinba dadka walaalkaoo meesha fadhiyay baryahan xoogaho waxaaway ay ka dhexaysay ee xoogaho xurgufa ay hore u dhex martay arrimahaasaa wax badan macnaha ah dib u heshiin lagu soo waday war badanaa la soo maray waa laysu soo qulubixiyey waxaan ku ballannay dhammaan inaan qaadana shareecada islaamka shareecada islaamka inaan qaadanaan ku ballannay annagoo ah labada beelood jajeela iyo gaaljecel markaan macnaha isla qaadanay go'aanba war badan la soo maray waxa waaye talo badan laga bixiyey dal iyo dibida lays waraystay shareecada islaamkaan isku waafaqnay inaan qaadano waxaan qaadanay kitaabka ilaahay waxaan u malaynaa laga bilaabo saacaddan shan nin oo jajeele eh hadduu gaaljecel dilo wax dagaal iyo xabad iyo qajac waa dhammaatay waxaa la hor keenaa shareecada islaamka shan nin oo jajeele eh haddii gaaljecel dilna waa sidoo kale waxaa markhaati ugu dhignay ayagana kolba una raaci doono isla qaadan doonaa reer hiiraan ciddii joogta waa joogtaa ciddii ka maqanna waa gaarsiinaynaa hadduu alla idmo ama wakhti kaleana ugu dhigi doonaa gogol kale waxaan rabnaa marka walaalahayn martidaa noo yimid ee aan u yeernay waa mahadsan tihiin sidii sharafta badan oo noo soo ajiibtay oo nooga soo qayb gasheen waa ma- ku mahadsan tihiin arrintaas maanta aan qaadannay waxaan rabnaa inaad markhaati nooga ahaataan adinkana aadna soo raacdaan oo meel uun kolba wixii aan qaadanay shareecada islaamka lagu kala maqnaan maayo waxaa halkaa ka dhac maanta kulan aada muhiim ah ee maanta halkan waxaa lagu soo gebagabeeyey shir dib u heshiisiin ah iskaashi iyo waxdaqabsi ku salaysan walaaltinimo iyo derisnimo kaas oo soconayay muddo afar bilood ah kana dhexeeyey beelo walaalo ah ee ah gaaljacal iyo jajaalo maanta waa gebagabadii shirkaas oo ka- oo ka qabsoomay magaalada beledweyne labada beelood waxay ku heshiiyeen ku dhaqanka shareecada islaamka in ay gogoldhig u noqdaan heshiiskan ay maanta gaareen beelaha waxay mahad ballaar u celiyaan u celinayaan dhammaan inta wakhti maskax iyo maalba ku bixisay heshiiskan beelo waxay sidoo kale u mahadnaqayaan beelaha shanta culummo iyo inta kale ka soo qayb gashay ee dhammaantood beelahu waxay sidoo kale mahad ballaaran u joodinayaan beelaha walaalaha ah ee maanta ee ka soo qayb galay dhammaantood
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkii dhuuwaxa waraysiyada halka aad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan markaana waa kelimad muhiim ah oo ku saabsan fadliga tobanka maalmood ee ugu horreeya bisha dulxaja waxaana soo jeedinaya sheekh fu'aad maxamed qalaf بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد يقول تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى مؤمنين تقودها وهو الدردار ما يا عبسدوا حق أولها الله إن أي كعب سدان تاسانا الدنيا آخر اللي بانيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ذاتك منيمتو الله كبغى هذا التوصن توحيد إيه إخلاص إيه ورد توصن كهضلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله أعماشي نو إصلاحين ذنوبتنا نوادافيا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله رسول كيس روحا أديعنا ليبان وين بو ليباني هل كان وحانو كقهض لينا مانتا فضل عشر ذي الحجة bisha dilxij tobanka ugu horeeyo fadliga ay leedahay allah subxaanahu wa tacaala naxariistiisa waxaa ka mid ay ixsaankiisa addoommadiisa inuu u yeelay mawaasim iyo wakhti ay cibaadada kaga faa'iidaystaan ina min fadli illaahi wa minnatih an jacala licibaadihi الصاalixiina mawaasima yaktiruuna fiiha min alcamali الصaalixi wa min hadihi اlmawaasim cashri dilxija mawaasimta iyada ah allah naxariistiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid ah addoommadiisa saalixiinta inuu u yeelay xiliyo ay cibaadaystaan waxaana ka mid a tobankan dilxij oo ah toban maalmo oo allah subxaanahu wa tacaala fadli gaara uu ku sheegay waxaa ka mid a min fadaa'ilihaa allah subxaanahu wa tacaala baa ku dhaartay tobankan maalmood buu ku dhaartay qiimiga ay leeyihiin allah wuxuu yidhi subxaanah fii kitaabihi alcaziiz wahuwa asdaqu alqaa'iliin والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله وحيري فجر كان كدارتي وليال عشرين وان كدارتي لطوان كاس وحويا وطوان كذي الحج أيا الله سيقار وكدارتي oo allah subxaanahu watacaala waxa uu ku dhaarto waa shay aada u weyn weeye lianna alcadiimu laa yaxlifu ilaa bilcadiimi allah mid weyn weeye waxaan weynaynna allah kuma dhaaranayo sidaa daraaddeed allah wuxuu leeyahay waalfajri walayaalin cashr waalshafci waalwatri tiradaa dhammaystiran iyo tirada isdhaafkaba leh ayaan ku dhaartay waalshafci waalwatri waalleyli idaa yasr hal fii daalika qasamun lidii xijir arrinka miyuusan ugu filnayn dhaar dadka caqliga u saaxiibka ah imaam ibni jariir adabari raximahu llahu tacaala waxa uu tafsiirkiisa uu ku soo saaray qowluhu tacaala markuu fasiraya walayaalin cashri hiya layaali cashri dilxija biijmaaci alxujati min ahli tahwiili calayhi ahlu tafsiirka o dhan baa ku ijmaacay maalmaha alla ku dhaaranaya inay tahay tobanka dilxij sidaasoo kale waxaa adkeeyey oo arrinkaas tafsiirkiisa ku soo saaray imaam ibni kathiir raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi waqad awrada alimaamu atabariyu fii tafsiirihi lihadihi alaaya imaam ibn tabari siduu sheegay weeye tobankan maalmood fadliga gaarkay leedahay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay maalmo isaga la xusay inay yihiin inay maalmaha macluumaadka ee fii suurati alxaj alla uu ku tilmaamay waxay culamaau tafsiir ijmaac ku yihiin in ay yihiin tobanka maalmood ee bisha dilxij uga horeeyo faqaala caza man qaa'il wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaat calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam allah wuxuu leeyay subxaanah waxay xusayaan allah magaciisa fii ayaamin macluumaat maalmo la garanayo calaa maa rasaqahum wixii alla uu ku risqay min bahiimati alancaam nimcooleyda xoolaheeda nicmada uu siiyey wa jumhuuru lculamaa'i calaa ana alayaama ayaama almacluumaati hiya cashru dilxija culummada jumhuurtooduna waxay mareen maalmaha macluumaadka allah uu sheegay in ay tahay raggaa waxaa ka mida ibni cumar iyo ibni cabaas fadaaisheeda waxaa ka mid yahe nebigu sala allahu aley wasalam aad buu u weyneyn jiray maalinta muslimiintana wuxuu ku boorin jiray tobanka maalmood inay cibaado isu taagaan maalmahaasna maalin xagga cibaadada loo dhigaa ma jiro can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyhi wasalam maa min ayaamin alcamalu asaalix fiiha axabu ila allahi min hadihi alayaam yacni alayaam alcashr rasuulka alle wuxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam ma jiro maalmo camalka saalixa allah uu ka jecel yahay min hadihi alayaam yacni ayaam alcashr tobankaa dambe camalka allah lagu caabudo xilli uu ka jecel yahay ma jiro qaaluu yaa rasuula allah wala aljihaadu fii sabiili illah saxaabadu aad bay ula yaabeen markaasay rasuulka ilaahayow jihaadka xataama ka weyn yahay saxaabadu waxaa jihaadka ku weynaa shay kasta oo weyn rasuulka markuu sheego waxay ku qiyaasi jireen jihaadkay ku qiyaasi jireen qaaluu yaa rasuula allah wala aljihaadu fii sabiili illah qaala wala aljihaadu fii sabiili illah xataa jihaadka maalmahaas in la cibaadaysto ayaa ka qiimi badan ilaa nin mujaahido jihaadka ku maqan mooye ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalih falam yarjic min dalika bishayin ilaa nin naftiisa iyo maalkiisa jihaad alle u bixiyey liclaa'i kelimati illaahi ku bixiyey waxba aanan la soo laabanin oo naftiina ay meeshii ku shahiiday hantidiisiina ay meeshii ku baaba'day sidaa daraaddeed maalmaha iyaga ah waxaa ugu qiimi ugu filan iyo fadli ana fiiha yowma carafa maalmahaasi waxaaba ku dhex jira maalinka carafo oo maalin loo dhigaa ma jiro wa yowmu carafa nebigu sala allahu aleyh wasalam maalinkaa weynanka ay weyn tahay in ay xajul akbar tahay bay culimmadu tilmaameen waa maalin allah subxaanahu wa tacaala qorax uu soo saaray maalin ka qiimo badan maalinta carafa ma jirta siduu rasuulku tilmaamay waana maalintii addoommadiisa alle u dembi dhaafayey naartana uu ka xoreynayey walow lam yakun fii cashri dilxija ilaa yowmi carafa lakafaaha lidalika fadla haddiiba maalintaas carafa keliya oo ku dhex jirto ayaa fadli ugu filan in ay maalmihii kale ay ka qiimo badan tahay sidaa daraaddeed waxaa la rabaa muslimiintu inay bishu markay dhalato aada u weyneeyaan isuna taagaan cibaadada alle maxaa yeelay salafku ridwaanullaahi calayhim oo dayasho nooga sugan saxaabadii raggii raacay waxay ahaayeen dad aada u weyneeya maalmahan tobanka dilxija sida uu wariyey alimaam abu cuhmaan annahdi almili raximahullah wa huwa min a'imati ataabiciina mukhadram weeye adraka aljaahiliyata walislaam qaala raximahu llah kaanuu yucadimuuna halaatha casharaat wuxuu yidhi salafku waxay ahaayeen kuwo weyneeya saddex tobanaad alcashri alakhiir min ramadaan tobanka u dambeeyey ramadaan waa habeennimadii aad bay u weyneyn jiray iyaga oo rajaynaya habeenka leylata alqadri inay helaan waalcashri alawala min dilxija iyo tobanka ugu horeeya ee dilxij waalcashri alawala min almuxaram iyo tobanka ugu horeeya bisha muxaram ee sanadka uu ka bilowdo sidaas daraaddeed muslimiinta waxaana laga rabaa inaan horta allah kaga shugnino mawsimkan iyo naxariistan iyo nicmadan uuna siiyey sidaa daraaddeed acmaal badan oo faadila iyo taaco badan ayaa bisha tobanka maalmood lagu samaynaya waxaa ugu horeeya aliktaaru min annawaafili asalaa waasadaqati wa saa'iri alacmaali asaalixa in salaada sunnada la badiyo sadaqada la badiyo acmaasha saalixada la badiyo ay uga horeeyo aljihaadu fii sabiili illah mu'miniintu inay jihaadka u baxaan ay gaalada la dagaalamaan maalmahani maalmo barakaysan wehi in ribaadka la tago oo allah dartii loo baxo ka biri alwaalidayn wa silati alarxaami wa towbati nusuux wa xusni alinaaba waxaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala in si dhab a loogu toobad keeno tooba nasuuxa yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi toobatan nasuuxa tooba naasixa si allah nooga raali noqdo oo dunuubta laga soo haro riximka la xiriiriyo waaridka loo baarinimo falo arrinka labaad ee aliktaaru min dikri illaahi tacaala وتكبيره وتلاوة كتابه إن لبدي ذكرك الله سبحانه وتعالى oo allah la tacdiimiyo oo kitaabkiisa la akhriyo tobankaa maalmood cibaadadeeda way weyntahay althaalithu asiyaamu tobankan maalmood marka laga reebo maalinta ciidda sagaalkan maalmood salafka in badan oo ka mid a way soomi jireen wahuwa min afdali alacmaali asaalixa alatii xaha calayha annabiyu sala allahu calayhi wasalam waana maalmihii fadliga badnaa ee nebiga uu ku booriyey ummaddu inay cibaadaysato fayakuunu istixbaabi sawmiha mustafaadan min cumuumi aladila soonkeeda marka inuu wanaagsan yahay waxaa laga faa'iidaysanayaa adilada caamka ah sidaa daraaddeed muslimiintu waxaa la rabaa tobankan dambe in ay allah caabudaan jala wacalaa cibaadada lagu dadaalo akhiiranna maalinka tobanaad yowm alcaashir yowm alxaji alakbar maalinka isaga ah waxaa la rabaa qof kastoo awood u leh in uu udxiyeysto oo allah ugu dhowaado qaala tacaala inaa acطaynaaka alkawtar fasalli lirabbika wanxar culimmadu waxay ku- ku fasireen fasalli lirabbika rabbigaa ciidda u tuka xoolihiina qowrac waxaana laga rabaa marka allah in loogu dhowaado umu salama radia allahu canha waxay nabiga ka warinaysaa sala allahu caleyh wasalam qaala inuu yidhi idaa ra'aytum alhilaala alxaj war bisha xaj haddaad aragtaan wa araada axadukum an yudaxi midkiinna uu doonaya in uu udxiyeyso falyumsik can shacrihi wa adfaarihi xataa yudaxi ha qabto yuusan waxba ka goynin timihiisa yuusan jarin cijihiisa yuusan jarin falaa yamasanna min shacarihi wa basharatihi shay-a yuusan waxba ka taabanin timihiisa iyo jirkiisa iyo ilaa neefkiisa udxiyada uu qasho neefkaa isaga ahi tintiisa iyo dhiiggiisa iyo dhacaankiisa iyo hilibkiisa kulli qofka mu'minka ah miisaanka ayaa loo saarayaa sidaa daraaddeed allah waxaan weydiisanaynaa in uu naga dhigo addoommadiisii ka faa'iidaystay tobankan dambe guud ahaan muslimiinta waxaan ugu yeeraynaa dalka muslimiinta gaalaa soo gashay jihaadku waa qaa'im fariidada allah in la guto allah aad loo baryo in gaalada allah jabiyo guud ahaan muslimiinta waxaan u dardaarmaynaa tobankan maalmood ee bisha dilxij uga horeeyayey oo yowmil carafana ku jirto yowmul xaji alakbare maalinta tobanaadna ay ku jirtaay in laga faa'iidaysto oo allah aada loo baryo oo ji- cibaadada la badiyo jihaadka oo ka mid a min afdali alqurabaati ila allahi inay muslimiinta u baxaan allahna waxaan weydiisanaynaa kuwa diintiisa u jihaada oo ku- ku shahida allah inuu naga dhigo waxaan muslimiinta guud ahaan ugu ducaynaynaa caafimaad iyo barwaaqe iyo roob iyo naxariisba allah inuuna siiyo hada wallahu subxaanahu watacaala aclamu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waxay nagu soo maqan daanyeero shan qof ku dilay waddanka hindiya balse madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa wuxuu shir maanta uga furmay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kuwaas oo uu khilaaf baani u dhexeeyo safiirka maraykanka ee soomaaliya ninka lagu magacaabo yamamoto ayaa dhinacyadan iskhilaafsan horay u furay in ay ku shiraan magaalada dhuusamareeb laakiin waxa aan la ogeyn shirkan iyo waxay natiijadiisu noqon karto waxaan la xiriirnay nabadoon cabdi axmed oo ka mid a waxgaradka mudug iyo galgaduud wuxuuna ka waramay sida uu u arko shirkan waraysiguna wuxuu u dhacay sida tan maxaa laga firi karaa shirka magaalada dhuusamareeb uga socda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada horta eh, waxaan u malaynayaa meeshaas inaysan ka dhici doonin wax qaadina sabab maxaa gaar oo adiga kuu muuqda sababtoo tahay eh, marka horeba laysuguma imaan wax ilaahay iyo kitaabkiisa waafaqsana laysuguma imaan wax ummadda soomaaliya dan waana dan waxana laysugu imaan waxa laysugu yimid danaystayaal rabaa inay ka ganacsadaan ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda marka sidaa la asligeed waxaan leenahay ilaahay idankii wax khayr loo kasoo bixi maaya
waa garta madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada mid walba wuxuu wataa ciidamo ayaga u gaar ah waxaana dhici kartaa xataa inay dagaalamaan sidii marar horeba ka dhacday magaalada marka inta aysan ayagu shirin horta sooma habboonayn inay ciidamada kala qaadaan oo ay magaalada ka saaraan ha laakiin eh, dee nin nin aaminaya ma jiro tuug tuug tuug tuug ma jiro marka ayagoo dhana tuuga marka nimba ninka kale uu iska ilaalinaya marka ummad ayagu iskala ilaalinaysa oo nimba ninka kale iska jiro oo difaac kaga jiro ama attention uu kaga jiraaho inaysan maslaxad keenin ummadda soomaaliya oo dhan aa ujeeda midda kale ilaahi subxaanahu watacaala qoomnaaga hogaamiso inay dulloobayaan waa wax cad waay marka xitaa habarta tiri eh, shaygaan ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa aan ahayn qofkii sheega waa ku dambaabaya laakiin duqdaan tiri dastuuran aan wadaa oo doorashaan leeyahay ee ummadda ka daba sujuudaysa naftigeedu waxaad u moodaa inay tahay aysan qaabkii reer qooma luud ay yihiin marka ilaah ilarkii waxaan malaynaynaa inaan wax ka imaanaya ayna jirin magaalada dhuusamreeb waxaa ka muuqanaya calamo badan oo aad moodo inay meesha dowlada ku shirayaan marka arrintan haddaad tihiin odayaasha gobolada dhexe ma la dhihi karaa inay tahay adinka sharaf idin soo hoyatay
ma meeshaan eh, ma arkaya inay de meeshu aysan dowlad inay wixii inaysan in hogaamiya kooxood iyo war lores inay tahay maamul goboleedyo madaxweyneyaal inay tahay waa arkaysaa nin kitaabkiisa ka tegey marka calamadana nimankaana diin u ah ayagayna caabudaan ayagayna kor taagan yihiin logensi oo kale shirarka noocaan ah waxaa marar hore dhibaato ku qabay magaalooyin ay ka mid tahay magaalada muqdisho kismaayo baydhabo oo aad la socoto wixii ka dhacay marka maadinka ayaa dalbada mase qasab ayaa la idinkugu keenay culayskan ma anagu wax jeebta kuma lihin wax anagu dalbashaaba kuma lihin Eh, wax mansabana kumaanu lihin ayagan baa meesha iska wacday iyagaana isu tegey xitaa odayaasha deegaanka iyo midna kamayna qayb gelin iyo maaragtay dhammaan dhalinyarada iyo hoyooyinka iyo wax ka qayb gala ma jiraan marka waa meel ay ciyaar iyagoo ay isugu yeertaan oo ayaga maaragtay u camiraan wey dowladda federaalka iyo maamul goboleeda waxay la xiriirayeen odayaasha qaar maadaama aysan haysan dad badan oo miisaan leh marka adiga ma lagula soo xiriiray oo ma lagugu soo casuumay shirkan ka socda magaalada dhuusamareeb maya lagumana casuumin in lagu casuumana ma rabo maxay tahay sababta aad ku diidaysa waxaan ku diidayaa dalka waxaa ka jirta waxyaabo badan oo iskhilaafsan marka ma rabo anigu inaan dhex galo ma rabo mid walba waxaan rabaa anigu inaan caradeyda iskaga joogo odaysinimadayda iyo wixii ilaahay siiya inaan ku noolaada maana inaan been iyo buliiska wax ku raadsado ilaahay subxaana watacaala aan ka mangalo marka sida laajrigeed meel ummadda islaamka ama ilaahay lagu dulminayo ama dadka soomaaliyeed inaan ka qayb galana dee hadda cimrigeygiyaaba tigo hadda ma rabo hadda ka hore kama qayb gala haddana ka qayb geli maayo dulankaas aad sheegtay maxaa ka mid a oo ka socda meesha Eh, marka koowaad horta waxaa kamid ah inaan kitaabka ilaah iyo sunnada midna aan lagu soo qaadayn in qofka la rabo in laga dhaadhiciyo bible kitaab ay waxay ku sheegaan oo iyagana waa dastuur marka anigu dastuurka ilaah inta ka leexdo dastuur qof leeyahay ma raacayo mana qaadanayo mana qaadan doono xitaa abad inta aan noolahay marka dulmiga ugu weyn oo ugu weyn adduunka inta aan aragnay waa nin yiri kitaabka ilaahay ha laga leexda kayga hala raaco anaa qoray marka taana ma qaadanayo anigu kole ninkii qaadanayana ilaahay baa og ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa een, bulshada ku dhaqan gobolada dhexe iyo guud ahaan ummadda soomaaliya dhammaan waxaan usoo jeedinayaa ummadda ilaahay ummadda soomaaliyeed iyo kuwa gobolada dhexe ku dhaqan kitaabka ilaah iyo sunnada idin deeqa iyada ku dhaqma wax kalena ha raadinina ilaahay eh, kitaabkiisa wax walba oo dhan ay ku sugan yihiin isagaa ummadda deeqa dhammaantood ummadda islaamka kitaabka alla iyo sunnada deeqa qofkii raba marka eh, faa'iido adduuniya mid aakhira labadaba ayaday ku jirta alla qaar saasaan ku leeyahay kaasina wuxuu ahaa nabadoon cabdi axmed haddaba abwaan soomaaliyeed ayaa wuxuu soo bandhigay gabay taabanaya waaqiciga dhabta ah ee soomaaliya waana abwaan nageeye oo ku nool gobolada waqooyi galbeed gabayga magaciisa cumar waxaa la yidhahdaa walaal sooyaal waxaan filayaa faahfaahin badan inaanu u baahan doonin markaa gabaygun baan isagana aan akhri doona wuxuu ihi cumar wadaa soconaye waan siloonahaye saarkiiyo qaraamigu aday farax ku siiyaane sanad waa anigii aamusnaa ina saluugteene sababahana waa taa wax badan iga sugayseene waxay taladu weli saaran tahay sayma iyo hooge waa suran cidhiidhyoon waxaad igu sabaysaaye sahabeen ma sheege rag baa diiday samihiiye waxaan shalay ta saadaaliyaa saaka aragteene aniguna sidii aad ogeyd saahid baan ahay hadba meel siloon iyo maxaan goob cidla a seexday saaxiibnimaan biday muxuu saawiri la gaaday suldaano lay dhigay maxaan sabab u raacdeeyey saqda dhexe habeenkii maxaa lay silsiladeeyey sahwi iyo tabaaliyo maxaan silic la soo jeeday sahashiga wadkaygii maxaan anigu suuray saadaal fogaatiyo maxaan sama u geeraaray soomaaliyey toos maxaan sayba ugu joogay daniseeta weeye maxaan dhaaxasa xariiray sul- sarsuur adag maxaan dowladnimo saajax ku ahaaday anoon kuu sarbeebay anoon baana kuugu soorin saakana halkay taagan tahay waad la socotaayo soomaali nimankaa kharibee saaka kala goostay nimankaa gumaysigu situu wada sabaaleeyo nimankaa sifiya dowladnimo yoomiyaha siistay qarankeenii nimankaasi reer reer u kala soocay nimankaa xumaa sahashadee beleda loo saaray si kastaba markaan eegay embaadhay sababtooda gobonimada ay soo sidaan waasadkaa maqane gobonimada ay soo sidaan waasadkaa maqane soomaaliya filkaa waxay rabaan waad la socotaaye samci ma lihid oo waa horaad sheegtay hilankiiye sabankii gumaysiga markii layna kala soocay sugumaha galbeed iyo jigjiga saami loo bixiye siga taya intii kuu hadhaa loo si tiriyaaye muggan saylac iyo xeebuhu saamku joogaay muggan zaylac iyo xeebuhu saanku joogaaye geedigu aduu kugu socdaa saaran leedade geedigu aduu kugu socdaa saaran leedade samir beena kuma gaadhaysaan waxaa sugaysaane hadba dood saleelaa adoon lagu sabaalaynin sooyaalka hadafkaaga waa lagu saleeyaaye ha yeeshee wixii soo socdaa lagu sorgooyaaye saaxiibkayo hadalka waan kuu sawirayaaye sarbeebaha ujeedada haddaan ereyga kuu saafo muslimkuba sidiisii ma aha sabankani maantaaye israa'iil sidii bay carruur ugu sadqaysaaye subaxii la joogaba qasay zeefta maraysaaye qudus bay sidii duul kufriyay ugu sinaystaane sacuudiga horaa loo qabsaday tan iyo siinaaye marinkii suweys waa horuu gaal ku saanyadee suuriya ciraaq iyo lugnaan saaka laga gooriya saxaraha galbeed iyo algirs waaba saranseere suudaan ilaa qaahiruu saricuu yaallaaye surmi iyo haraad bay qabaan sabigii kaashmiire wakhtigoo soomaaliya rabbay guul ka sugayaan suudiga cadceediyo intaan samada meeraayo siyaasigu intuu meel cidlaa inagu seeteeyey ama sabaxareedaan fadhiyo samirna dheeraaday ama sabaxareedaan fadhiyo samirna dheeraaday waa sacabo madhan xaajadaan sayma loo geline waa erey sarbeeb iyo tixaan mariyey suubaane waxa gumuca loo saydhayana helay sirteediiye soomaalidii aan wax badan sama la doonaayey soomaalidii aan wax badan sama la doonaayey mid isiray mid been igu sasabay mid isabaaleeyey wuxuun baan samaynoo nin ragii waa sahwiyayaaye saankaan u diray meel fog baan sugayay maalmaaye sidaa igu ogow waan jeclahay inay samaataan
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
daanyaro ayaa shan qof oo isquqoys ah ku dilay waddanka hindiya waa hooyo iyo afar carruur oo ay dhashay daanyaradan ayaa qoyskan ku soo dumiyey dhismo aad u liitay oo qayb ka ahaa gurigooda kana samaysnaa buluketi qoyskan ayaa kulayl dartiis uga soo baxay qolkii ay ku jireen kadib markii ay marawaxaddu ka ciladooday sida laga soo xigtay saraakiisha booliiska ayagoo sheegay in daanyaradu ay ruxeen dhismihii ay reerku ku jireen warbaahinta times of hindiya ayaa sheegtay in dhacdadan ay ka dhacday magaalada shahbahanjuu dalka hindiya waxaa ku nool qiyaastii konton milyan oo daanyaro ah sanadkii lasoo dhaafay waxay dileen odog konton jir ah oo ay ka soo tuureen dabaq ayagoo isla sanadkaas dilay cunug sanad iyo barjiray ayagoo hore uga sii qaatay masaasadii uu watay maalmo ka hor koox daanyaro ah ayaa waxay weerareen xarun caafimaad oo ku taala dalkaas iyagoo ka qaatay dhiigag dad qaba cudurka korona iyo cudurro kale oo la baarayay waxaana hadda laga cabsi qabaa in cudurkaas ay ku dhacaan daanyarada kadibna ay sii faafiyaan
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي gebagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay maryan axmed waa qof haweenay ah oo muddo labaatan sano raadinaysa gabar ay dhashay oo ka luntay amaba laga xaday si aan faahfaahin dheerada uga helno sheekadeeda iyo dhibta ay la nooshahay ayaan waraysannay waxaana uu waraysigu u dhacay sidaan soo socota walaalow horta gabadha waxay iiga luntay magaalo yaala baaxdeere horta gabadha magaceeda ii sheeg magaceeda saadiriin waa saadiriin waa gartay sababta ay u luntay maxay ahayd gabadha wallaahi walaalow sababay u luntay ma naqaanaahe gabadha waa hooyadaya ku fakatay gacanteeda ani gacantayda kama fakanin maya hooya ku hays hooya ku hays hooya ku hays hooya aniga ma dheeraan joog maba joogin ba aniga hooya haysi sanadka afaraada u socday saddex sano jirta aniga sanadka afaraada waxay dhimankaas ay ku jirtay cunug hadlaaya oo hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis iyo habriirkiis iyo ayeeyo koortiiba ood akrinaysay ahayd goormay ahayd xilligii ay lunta wallaahi walaalo muddo hadda waxaa laga joogaa labaatan iyo waxaa laga joogaa iyo laba sano waa gartay gabadha aabaheed ma joogaa aabaheed wuu dhintay maya gabadha markay lunta kabacdi dhintay lababa ka waran ilaa hadda maxaa marka waxaad akhbaar ka hesheen wallaahi walaalo ilaa hadda akhbaarka ma hayo aniga dee ilmo yaroo maaragtay lumayay ahayd kolley lumitaankeeda xitaa markaas hadda meel fog xitaa laba guri dhexdooda oo waxba ay isku jirin laba albaaba isku soo horjeeda dhexdoodana unig laga baxsaday raadkii cunuga gurigu ka soo baxay kan kale intiisa gaarina qof weyn raadkiisuu isku bedelay meel kaloo loo qaadana waa la waayey cid kale soo sheegtay waa la waayey markaasi in la qaato xaqiiq waa taas walaalo iyadoo nool in la qaato taas laba qof isma weydiinaysaba kabacdii adii dadaa uu been maartay wax un adii lairayraali naag ilma raadinaysa oo meeshaan laba bilood walaaganaysaa jirta naag baa saas inoo faadeen inoo soo wiyatay kambeed kambeed ahayd marka walaalow hadda marka waxaas uu hadda layiray ahayd wax xaqiiqa ad mahayna cudub hoyta meel ku sheegna waa weyne markaas waa un la raadiy waa la raadiy waa la waayey marka nairobi ayaan hadda maaragtay labada kun iyo toban iyo toddobadii inay ahayd aan umalaynaa ka baafinaysaa marka aan iyadii u maleeyey adigu markay tagtay oo gabadh inta isbaafisay muddo badan dad badan ay ku yaaceen oo dad badan dhacaan isweeran maayo inay gabadh ilaabitaan ee islaabtaan aniga horta aan soo baraarugo dad badan inta ii keen la yidhi ala mar inay gabadhan waa idiin egtay gabadhaan fiiri aabeega inta taagoola badan inta ii keenay marka markaan daba galay idaacad nairobiyan gabadhin waraysatay idaacadda markaan daba galayna maaragtay haddana waa waraysa iga qaadeen gabadhina waa baxday lambarna ma reebin ala yidhahda waa garad gabadha marka ma waxaa lagu sheegay inay dadkeedii ka maqan yahay oo dadkeeda raadsanaysa baasanta kale youtubtaan ku arkay aniga gabadha oo oo ku yaalo iyaga af soomaali saas aniga aqooni af ingiriiska ku hadlaysay oo af soomaaliga gadirida ku aadhidaaye hooyada aabbay marka saddex magac abda wadkale hooyii aabba magacyadeeda sheegaysay waana weysay marka haddana kole haddana dadkan waa iska walaa dadka dad waxaa jira huuhaa ahoo maaragtay been kugu abuuraayo oo waxba aana kuu tarayno layiri been kuu keenayaa jira haddana gabadaa igu jira walaalay gabadhaas nairobi anaa ku arkay guriga ay joogtay xitaa gabadha ma ismaqaanaa waa kuu weydiinahay tiri haddana tiina haddana wuxuu tiri gabadhi way baxdaa la yidhahay lambarna ma aysan reebin waxaad sheegtay gabadhu markii ay dhumaysay inay magacyada waalidkeeda ay taqaanay een, gabadhan hadda magacyada ay sheegtay iyo kii waalidkeeda ma islahaayeen mase waa iskhilaafsanaayeen ma isma laha laba aabbo iyo hooyo kala sheeganaysaa oo- oo maxaa kale laba kaylah iyo laba qabiilah kala sheeganaysaa isaaq way hadal jiray gabadhan sheeganaysaa anigana midna ma ahi Een, maxaan kale marka een, kolay qof saddex magac iyo qabiil lagu raadinayo hooyo saddex magac iyo qabiil lagu raadinayo ma la weyn karaa horta Een, marka waa iyadaa iskaga malayna xoogaa simiil ahaan formal ahaan iyo maaragtay sawir ahaan iyadaa iskaga malayna anaga hadda inkastoo culiga markuu yar haddii weynaada isbedelaayo Een, xoogaa maaragtay sawir ahaanaa iskaga malayna bishiisa oo fiida hoogaa ulogona adeen lahaana way ka muuqatay dab wejiga uu ku lahaa hooyo si daba ku yaal wejiga oo inay dabkina way leedahay waa lay dhahay haddee ma aqaan walaalo iyada inaysan iliskaa tahayna allahu aclam xilligii gabadha adiga ay kaa dhumaysay oo aad bahrdheer ku sugnayseen macnaha ma miciyaalka la qaadan jiray markaas siduu ahaa een, dhaqankii meesha ka jira Midka?
waaqica war saacad waxay ahayd qaxi uu socday oo maaragta qaxootiyaasha laisu guraayey oo waxay ahayd gabadha qaxootiga bilow bilow qaxootiyaasha ay ahaayeen oo dadkii la dhoofinayey oo maaragta dhoofitaanka qaxootiga dadka lagu dhoofinayo ee socoto dadka la qaada qaxootiyaasha la qaadayo ay ahaayada ay qaadayaan oo maaragta qaxootiga iyo dadka isu go-aan la qaadin jira gabadha meesha ay ku intana waddada ceel waaqay ahayd ayba saarnaydba oo baabuurtaba hor igaal ay u socoto dadka ilmaha waa la xaday talucni waa la waayaa meeshii hadda qaarkood la helo qaarna ay maqan yihiin xitaa oo saacadaas la wada qaatay gabadha ay saacadda la qaaday idna la qaado la qaatay marka een, waxaad u badiseen miya in gabadhii nin la xaday aa hadii hadii gabadhii adin lagu albaaba iska soo horjeeda waa taqaanaa guryaha dhexdooda qofka duu unigi albaabka raadkiisa ka soo baxay markii raadkina soo qaadayna wax yarka dhexda gurigiina jidka dhexdiisan raad weyn uu isku bedelay raadkana meesha uu ka muuqanin miraqdiila waa cunugii ka wargalaal cunug meel aada jiro aysan ahayn markiiba waa la xasuusay isla markiiba waa la xasuusay qofka gurigii ka soo baxay oo gabadha soo dabagalay oo guriga galay aaba waayada ina gabadhi gurigaan ku jira oo haddana dib u soo noqonaa gabadhii hor socota yidhi Ta ilaa hadda meelaad ka raadisa ma jirtaa waxaa ka raadinaya hadee ummado kale dada islaam ah dadka isku baabaafinaya jiro dad hadda waxaa jira maaragtay een een dadka hadda lumay isku wada helaayo qofkii kale ilaaha u qadarana wuu helaa qofkaan ilaaha u qadarin kale wuu helaa inaa shalay shalayna meel kale u raadi anigu hadda maba aqaano kale hadda cid kaleeto hadda dad isbaafinayo tiro badan waa arkay laakiin qof maanta aan xoogaha niyada aan maaragtay aan gasaas u taaga iyada tirabadaas baa ka jirta bas iyadina waa waaye waa gartay marka hadda rajadaadu maxay tahay adiga allah barro kale ilaahay gacsiisa un baan ka suga rajadayda inaan helo kale haddee qof nool baa iga maqan qabrigiisi iyo geeridiisa meel kuma ogiyo uma jeedo daadi asaga hudayada oo maarata ka yareed oo wiil daaba wabiyo ku dhacay digsiya laga soo daya gurihii dilaq jirin meydkiisa wiilkii ka saacaddi ilib digsiya laga soo bixiyay waana ka samray kaa waa u joogtay laakiin meesha uu ku baxaad adeerheed sooma kaasi waa ujeeda laakiin walaalo gabadhayda ujeedo oo weliba ilmaha caqliga badan oo furiidka ah oo firfircoonay gabadhayda ahay xataa ilmaha qaar baa mogta xitaa alsuufiya mogta waxay ku hadlaayaan iyo noocay yihiin dabeecadda ilmaha la sii fiiriyaa mogtahay weliba cunug firfircoon oo sidiisa ku caqli badan ay ahayd oo marka fiirsaalada sidii qof weyn camal ay u hadlaysa isleeda ahayd gabadhayda walaahi habeenkii ima hurdaa kule walaa habeenkuu ma sheeg walaalo jirro xataa waxay igu dhacday gabadhaas markaan waayay jidkaan aan socdo maskaxdayda hal mar way isgidine inaan intuu socdin aan intuu cidina ma kala aqoonaa markaasaan leeyahay meeshaan weligaa ma wada arkin jirrooda ii muuqda waxaa layga dhigaa doo inaan weligay alla arkinba
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh